Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Ra-iisul Jubbaland ayaa qabatay kulan dhexeeya agaasimayaasha guud ee wasaaradda iyo guddoomiyayaasha degmooyinka Jubbaland. Kulanka oo muhiimadiisa ay tahay isbarasho iyo sidii wada shaqayn dhex mari lahaayeen wasaaradda iyo maamulada degmooyinka ayaa waliba ka qayb galaya wasiirro, agaasimayaal, guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose, xogeyaha gobolka Gedo iyo guddoomiyayaasha degmooyinka Jubbaland. Guddoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Weli Yuusuf ayaa koreyntii ku hadlay kulanka iyo muhiimadiisa.
annaga ka degmo ahaan aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in aan ishor fadhiisanno maanta isbaranno wada shaqayn ay noo bilaabato wasaarad kasta hadduu ilaahay yidhaahdo oo dowlad goboleedka jubbaland ah baahideeda deegaanka way ka jirtaa wixii dowlad ay qaban jirtaana laga rabaa dee inay qabato oo dee baahiyaha dhan wasaarad walba dhinaceeda iga wadataa laakiin muhiimaddu hal wasaarad oo aysan baahideeda deegaanka ka jirin ma jirto marka insha allahu tacaala agaasimayaasha dee rag aan horay telefoonno ugu wada hadlin way jireen xogeyaha gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq iyaana ku mid ah guddoomiyayaasha degmooyinka ayaa sheegay in muhiim ay tahay inay wada shaqayn dhex marta wasaaradda iyo maamulada gobolada iyo degmooyinka.
waxaan rabnaa bacdamaa la wada shaqaynayo in si dhow loo wada shaqeeyo shaqooyinkana ay noqdaan kuwo isku xiran degmo ilaa gobol agaasime ilaa wasaarad in ribood joogto ah degmo ilaa gobol ilaa agaasime la wada helo howlahaa socdo si loo wada dhan yahay oo wada shaqaynta ay isugu xiran tahay ama gobolada ha noqoto ama degmooyinka ha noqoto ama agaasimayaasha guud ha noqotee shir sidan oo kale u salweyn oo dowladdii dhammaan ay isku ararkayso maanta haddii agaasimayaasha guud aas aragnay wixii ku xigo waxaan filaya waxaa noqonayaa wasiirada iyo inay sarkaan mataqaanaa guddoomiyaasha mar hadday sidaa tahay wasiire agaasimayaasha guud oo kor min hoos laysku wada xidhan yahay mar labaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leeyahay soo dhowaada de gobolka jubbada hoosena de waa wasiirka wasaaradda amuuro gudaha federaalka iyo ra-iisul jubbaland maxamed ibraahim oogle ayaa kala dardaaramay guddoomiyayaasha maamulada degmooyinka jubbaland ee sii wada shaqayn dhow n wala lahayn wasaaradda shirgadiisan ee jubbaland waxaan rabnaa ka ka wasaarad ahaan inaan dabagalno wixii agaasimayaasha iyo wasaaradahooda wasiirada ay ballan qaadeen in ay ka qaadayaan tillaabooyinka ku habboon ee agaasimayaasha isku duwayaasha degmooyinka laakiin waxaan rabaa inaan kula dardaarmo guddoomiyaasha degmooyinka in isku duwe la eedeeyo waxaa ka horraysa horta inaad isku duwaha wada fadhiisataan wax isla garataan waxna isku diidaan markaad wax isku diidaan baa waxay u soo gudbinaysaa isku duwaha gobolka ugu qaabilsan wasaaraddaas waxaan filayaa wasaarad kasta inay leedahay isku duwo degmo iyo isku duwo heer gobol heerka gobol asagaa awood u leh inuu gudbiyo dacwadda